wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka hogaan kasta xiliyadan oo kale aad uga barateen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari subax wacano wanaagsan ean hawada idinka leenahay ramadaan mubaarak dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan xubinta wargeysyada ayaan markaasi ku bilownaa qeybaha hore barnaamijka hogaan kasta oo aan kusoo qaadano wargeyska standard iyo sidoo kale wargeyska daily nation wargeyska the standard waxaa markaasi ka muuqda boggiisa hore arinta ku aadan cashuuraha dalka iyo sidoo kale dhaqaalaha sii hooseeya ee dowladda soo wajahay iyo waxaa kaloo markaasi ka muuqda dhibco ay iska lumisay kooxda arsenal garoonka anfield ayayna ku lumisay dhibcahaasi wargeyska daily nation isna waxaa markaasi ka muuqda sawirada raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne william ruto iyo baaqa ku aadan in ay sameeyaan gacan qabsi si xalkama dambeesa looga gaaro arrimaha ka taagan dalka wargeyska boggiisa labaad ee daily nation wuxuu markaasi ku faahfaahinaya culimmada diinta ee waadiimaha markaasi culimmada islaamka iyo sidoo kale kuwa aanan muslimiintahayn oo ugu baaqaya madaxweyne william ruto iyo sidoo kale raila odinga in ay ugu dambeyn is-afgarad markaasi gaaraan oo ku aadan arinta wadahadallada sidoo kale waxaa markaasi culimmada diinta ay ugu baaqayaan madaxweyne william ruto iyo sidoo kale raila odinga inay wax kastoo ay qaadato ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan oo markaasi ugu dambeyn xal la gaaro si loo xaqiijiyo amniga iyo horu socodka dalka sidoo kale waxay markaasi culimmadan iyo sidoo kale laamaha diinta ay ugu baaqeen madaxda siyaasadeed inay markaasi yareeyaan hadallada ka soo yeeraya ee ku aadan markaasi ama abuuri karo nacaybka sidoo kale wargeyska waxaa markaasi uu tusaya boggiisa saddexaad madaxweyne william ruto oo salaam gacan maris ah dhexmariyey caruur markaasi ku sugneyd kiniisad uu kaga qayb galay shalay ee deegaanka ama deegaan baarlamaaneedka ama magaalada eldoret oo markaasi salaamay sidoo kale waxaa markaasi ka muuqda madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta oo isna markaasi dad badan ay soo dhoweeyeen oo ay salaamayeen halkaasi oo uu kaga qayb galay isna muddo badan oo uu dadweynaha ka maqnaa amaba aanan la arag isaga oo markaasi dadka soo dhexgalay tan iyo markii xafiiska uu baneeyey waxaa markaasi uu shalay ka qayb galay kiniisad ku taala deegaan baarlamaaneedka nyaali ee ismaamulka mombasa halkaas oo madaxweynihii hore isaga iyo qaar ka mid a qoyskiisa iyo sidoo kale xaaskiisa ama marwadii hore ee dalka margaret kenyatta ay markaasi qeyb ka ahaayeen waxaa kaloo wargeyska boggiisa afaraad markaasi ka muuqda madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa oo isna markaasi ku sugnaa ismaamulka nyeri gaar ahaana deegaan baarlamaaneedka madira halkaasi uu kaga qayb galay duco ama markaasi kiniisad uu halkaas ku taalo ayuu shalay ka qeyb ka noqday waxa uuna markaasi uu sheegay rigaadi gashagwa in ay ogsoon yihiin in weli aysan bixinin mushaaraadka qaar ka mid a shaqaalaha dowladda waxa uuna u sababeeyey ama uu sabab oga dhigay heshiiskii gacan qabsiga ayaa sababeeyey uu sheegay in markaasi lacagaha la bixin waayo ee ku aadan madaxdii hore waa madaxweynihii hore iyo sidoo kale raila odinga sidoo kale waxaa jira markaasi baaqiyo ku aadan loo dirayo raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne william ruto oo ku aadan in markaasi ay wada hadalkooda si dhaqsi ah u bilaabaan xaaladana ay markaasi u sii degto waxaayna markaasi cadaadis ay weli la kulmayaan oo ku aadan in markaasi ay wada sameeyaan isdhexgalka iyo wada shaqaynta iyo sidoo kale deganaanta siyaasadeed ee dalka arrintan ayaa waxaa markaasi ay reexaysaa inay sameeyaan gacan qabsi taasi oo mid la mid ah sida tii labada kun sideed iyo tobankii hase ahaatee la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee madaxweyne william ruto ayaa sheegay inaanan laga fuursan karin in gacan qabsi la sameeya si markaasi dhaqaalaha dalka kor loogu qaada ayuu yidhi sidoo kale wasaaradda maaliyadda gaar ahaana ee shaqaalaha dowladda ayaa markaasi loogu baaqay in ay dhexda dhucsadaan sababo la xiriira in markaasi aysan weli mushaaraadkooda helin shaqaalaha dowladda ayaa markaasi loogu baaqay in ay dhexda dhucsadaan sababo la xiriira daahitaanka mushaaraadkooda taasi oo markaasi hoos ama dhaqaalaha dalka oo sii liicaya awgeed wasaaradda iyada oo kumanaan kun oo shaqaalaha dowladda ay weli markaasi aysan helin ay ama la dala dhacayaan dib u dhaca ku yimid mushaaraadkoodii ama xilligii ay qadan jireen mushaaraadkooda oo ay kadib dhaceen ayaa waxaa markaasi uu sheegay wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale qorsheynta dhaqaalaha njuguna ndugugu ayaa markaasi uga digay in xaalada iyo waqtiyo adag markaasi ay jiraan ama ay ka horeeyeen isaga oo sheegay in dowladda ay markaasi ku jirto dib u haweynta maaliyadda waxa uuna uu sheegay in markaasi looga baahan yahay dowladda dhexe ay markaasi ay wajahayso xaalad xumi dhanka dhaqaalaha sidaasi awgeedna looga baahan yahay in markaasi ay dhexda dhuucsadaan dhanka kale bogga lixaad ee wargeyska waxaa markaasi ku qoran madaxweynaha dalka oo sheegay in doorashadii ay ugu guuleysteen qaab markaasi cadaalad ah oo sidoo kale xor ah waxa uuna sheegay in ay si saxa u guuleysteen xilli shalay uu ka soo muuqday ismaamulka amaba gobolka rift valley gaar ahaana ismaamulka waasingiishu ee magaalada eldoret halkaasi uu kula dabaaldegayay markaasi dabaaldega esta ee magaaladaasi eldoret wargeyska kale ee the standard ayaa isna waxaa markaasi boggiisa ka muuqda madaxweynihii hore ayuu isna soo qaatay uhuru kenyatta oo isna shalay ka soo muuqday kaniisad taasi oo wargeysku uu sheegaya in loo diiday madaxweynihii hore inuu kaniisadaasi ka hadla sida wargeyska uu qorayo sidoo kale waxaa madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo bogga saddexaad ku sheegay in markaasi uu ku eedeynaya daahitaanka mushaaraha dowladda ay tahay diimam ay qaateen dowladdii hore uu hogaaminaya madaxweyne uhuru in ay bixinayeen sidaas awgeedna ay markaasi lacagii ay helaanba ay halkaasi ku bixinayeen guddiga maamulka cashuuraha ee dalka ayaa waxay sheegeen in markaasi la xallin doono cashuuraha dalka ugu dambeyn bisha disembar waxaana la isweydiinayaa halka ay aadayaan cashuuraha ay ururiyaan ee guddiga ama maamulka cashuuraha ee dalka iyo sababta keenaysa in markaasi shaqaalaha dowladda intooda badan aysan weli helin mushaaraadkoodii bogga lixaad ee wargeyska the standard waxaa markaasi ka muuqda qoysaskii xaafadihii ay markaasi dibadbaxyada ka dhaceen in ay muddooyin kadib aanan markaasi aysan helin dad la hadla iyo saameyntii soo gaartay cid markaasi ka xalisa ayuu markaasi sheegay waxayna sheegeen in ay hogaamiyaashu ay markaasi iska indhatireen kadib dibadbaxyadii halkaasi saameeyey xaafadda isku raranta ee madaare waxayna sheegeen in siyaasiyiintu aysan weli markaasi waxba uga qaban arrintaas ku aadan waa bogga tobanaad ayuu wargeyska ku faahfaahinaya ee ku aadan arrintaasi sidoo kale waxaa markaasi cabasho muujinaya dadka amaba guddiga markaasi dadka hoteelada yaryar iyo baararka kadib markii ismaamulka nairobi ay joojiyeen ama albaabada isugu dhufteen baararka ku yaala qaar ka mid ah xaafadaha ismaamulka nairobi oo ay sheegeen markaasi in ay buuq iyo sawaxanka la jiifila yahay xaafadaha dariskala ah baararkaasi waxaana ismaamulka u mamnuucay baararka ku yaala iyo hoteelada lagu cabeeya fiidkii in markaasi aanan la aqbali karin in ay ku dhex yeelaan xaafada ama goob markaasi xaafado la degan yahay sidaas darteedna albaabada isugu dhuftay hase ahaatee waxaa markaasi ay cabasho ay kasoo yeeraysaa guddiyadii u xil saarnaa iyagoo sheegay in dad badan ay halkaasi ka raadsanayeen shaqo iyo sidoo kale nolol maalmeedkooda dhanka kale boggiisa sagaalaad wuxuu wargeyska ku faahfaahinaya dowladda oo wado qorshe inay soo celiso ganacsatada amaba markaasi inay soo celiso in ganacsatada iyo dadka maalgashiyaasha ay ku kalsoonaadaan arrimaha ku aadan macdanta ee guud ee dalka waxa uuna markaasi xokeyaha joogtada ee wasaaradda macdanta uu sheegay in markaasi ay dowladdu ku dadaalayso in markaasi qeybta macdanta iyo maalgashiyaasha caalamiga in markaasi ay soo celiyaan markaas inay ku kalsoonaadaan in gudaha dalka ay ka samaystaan macdanta intaas ayaan ku dhaafaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha markaasi ay qoreen waxaan fursad siinay daqiiqadaha ka dhiman dhegeystayaasha dhanka wicitaanada si ay markaasi noola wadaagaan hadalhaynta iyo subaxan saaka sida looga waabariistay deegaanadooda ee dhegeystaha ugu hore dhegeysta waxaad naga soo wici kartaa eber toddobo ee eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba sideetan hal eber shan hal eber shan ayaad naga soo wici kartaan hallow star f m wacalaykum salaam walaal wanaagsan oo wacan walaal waan kaa qaaday
alxamdulilah walaal goobtaan joogna meel iyo baadiyaan jooga alxamdulilah awabariga waa ka wanaagsan yahay haye waxaa baahile maana maqlan walaalo alxamdulilah aad iyo aad baan usaasian yahay waxaa walayn kalona maanta aan hayo malaha maqatay cadda waa arkay waan gartay
alxamdulilah walaalo dhammaan ayaga dhegeystayaasha waa in salaam tahay waa wanaagsan wanaagsan wacan halo star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal saaxiib waa maxamed tawane gaarisa joogo xaafad la yidhahdo dhekaburi maxamed taabane soo dhowow
maasha allah aad baan u fiicnay waqti waa la kala maqnaay mhm
aad baan u fiicnay dhankeena aad baan barwaaqaysanahay alxamdulilah haye
rabadaanku noo wacan yahay roob waana helnay maasha allah alxamdulilah way isku toosan tahay
mhm dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalinta idin wacanaa to remandherana waxaan leeyahay ceelka dhararo aniga ku dhintay ceelkaas asaga ee caruurta laga ilaaliyo si fiican dawladda ha oga xirto salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystaha kale halo star f m
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal soo dhowow subax wanaagsan ayaan ku leeyahay waa dhawaha subax wanaagsan adigana waa mixuu cabdulahi barquuke haye
waa ka ilaahay mahadiisa ilaahay laga rabay oo aaran iyo barwaaqo iyo nimcaad caafimaad aad iyo aad boqolka boqol waa labana wax dhib ma jira nabad baan qabnaa waan gartay
waa hadalhaynta waa un ilaahayow caalam islaamka nabad ka dhig waayo wax kaloo hadda wareer ma jira nabad baan qabnaa aad baad u mahadsan tahay walaal dhegeystaha kale haddii aan siiyo halo star f m subax wanaagsan walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday halo star f m
assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
walaalow nabad baan ku barine waa masiir labaraad gaarish waa fiican nahay mhm waxaan ku barinay bulo bulo sayaaray ilaahay nimcadiis jamaacadii masaajidyaha ku meesha aan ku tukaday walaaya kama yeelin waa fiican nahay dugsiga waa la aaday markaasoo ilaahay nimcadiisaan qabnaa
aad baad u mahadsan tahay soo dhowow walaal
asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal subax wanaagsan ramadaan mubaarak
ramadaan mubaarak haye soo dhowow
Ba- nairobi ayaa joogahay haye
waa si fiican leelano
hagaagi aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha kale subax wanaagsan walaal soo dhowow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal waa maxamed cali oo kaala socda magaalada gaarisa haye nabadaan kuwaa beriisanay mhm hadhi ma jiro mhm
Eh, waxaan maqlayna oo maga- mushaaraadka dawladda aan leeyahay waan yaabanahay mhm
marka de waxaan rabay inaan barnaamij si tala aan noo keento barnaamijkaan kula talinay dawladda wax ka leed mhm inaan noo soo bandhigtana jeclaan lehna marka bal si wax lagu kabila aan ka hadalno aad baad u mahadsan tahay Ah, barnaamijka noo soo hagaaji maanta hagaag dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya barnaamijka subax wanaagsan inuu ka qayb qaato halkaad ku sugan tahay sida looga waabaristay soo dhowo walaal
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal dhegeystaha kale halo star f m
alo anwar maxamed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud daahir dhaqane ramadaan kariim soonka qabuul aan ku leeyahay walaalow ramadaan mubaarak ayaan ku leeyahay walaal
alxamdulilah ilaahay aa mahadle intaan ogno nabadaan kuwaa beriisane haye wax dhiba hadda ma aanan maqlin waan gartay waa iska adduun waxay jiro hadda moogiis oo bixi doono waan gartay marka waxaan leenahay muslimiinta oo dhan ilaahay ha naga aqbalo bisha Mhm, rabalaan amiin.
cibaadadanay faa'iidadan fursad qaali wey waan gartay marka tobanka dambe aa la gelay caaw wixii ka dambe
haye marka muslimiinta waxaan ugu baaqaya inay hataa intii hore ninkii oo sisi ka noqotay tobankan inuu ku dadaalo waan gartay oo la seexanin waa hal bil eh sanadkeed adaa aragta koo iyo toban bilooda wax cunayna waan gartay hal bilow wala in saacade keli aan waxba cunay in yaroo saacade habeenka o dhan waa iska firii moogtahay waan gartay marka waxaan leeyahay bishaa laga faa'iidaysto halis afiyo roob iyo nabad allah na siiyo sanad Amiin.
allah si fiican nagu soo raaciyo aamiin ilaahay idinkiisa wadankeena soomaaliya nabad allah ka dhigo aamiin kanaan joognin allah nabad nooga dhigo qayliya khalaas allah naga hayo ree mandheera iyo ree wajeer kudi waxaan leeyahay subax wanaagsan iyo ree gaarisba aan isu soo duceyno halis cafiyaaliya muslimiin bishana aan ka faa'iidaysano dawladdana allah noo koro keenay ilaahay idinkiis ilaahay awood iska leh asaga hadduu awood u iska heega wax kasta marka ilaahay aan u barinaa leeyahay dawladda ilaahay aan u barino taasaa awood inta tobankan dambe ilaahay aan u barinaa leeyahay waddankanu ilaahay nabad ka dhigo soomaaliyana inuu ilaahay sii jiro nabad ka dhigo waa waddankeeni labaad soomaaliya aad baad umahadsanto walaal marka waxaan leeyahay walaalow subax wanaagsan kheyr allahna sahlay wanaagsan oo can kheer allahana sii dhammaanteen intaas ayaan kusoo afmeeri barnaamijka gaar ahaan xubinta wargeysyada iyo sidoo kale subax wanaagsan iyo aroorey suuban ee dhegeystayaashu wayna la wadaagayeen anigoo nuur maxmed ee idinla socodsiina waad ku mahadsantiin waad ku mahadsantiin dhegeysigiina subax wacan oo wanaagsan ramadaan mubaarak ean ahwada idinka leenahay dhegeystayaal barnaamijka hoggaan kasta xaaladda dalka waxaan maanta diradda ku saari doonaa ku-xigeenka madaxweynaha uu sheegay in aysan markaasi wadahadal la geli doonin raila odinga ilaa inta uu marka hore si waadixa uu markaasi u aqoonsada madaxtinimada madaxweyne william ruto inuu yahay madaxweynaha dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa ayaa shalay sheegay in hogaamiyaha isbaysiga azimio la umoja wan kenya raila odinga ay qasab ku tahay inuu si cad u aqoonsado william ruto inuu yahay madaxweynaha dalka ka hor markaasi wax intaasi ka horna wax wada hadal ah oo dhexmara dowladda iyo mucaaradka inta aysan dhicin ayaa looga baahan yahay inuu markaasi si cad waadaxa u sheega xilli uu shalay hadal ka jeediyey kiniisad ku taala deegaanka madira ee ismaamulka nyeri ayuu mister odinga markaasi weydiiyey ama uu sheegay inay diiwaanku ugu jirto in maamulka kenya kwanza uu ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn sidaasi awgeedna looga baahan yahay marka hore in si waadax ah uu aqoonsado madaxweyne ruuto wuxuu yidhi ka hor inta aanan xitaa aqbalin in aan la hadalno waa inuu marka hore meel fagaaro ah ka qiraa in william ruuto uu yahay madaxweynaha kenya sidee ula hadashaa ama sideen ula hadalnaa qof aanan aqoonsaneen sharcinimada ee william ruuto ayuu sheegay waxa uuna yidhi u sheeg xildhibaanada ama xildhibaanadada sababtoo ah waa kuwa la doortay waxaana loo doortay inay nala hadlaan ayuu yidhi gashagwa laakiin wuxuu yidhi annaga lama hadli karno raila muxuu yahay isaga muxuu dalka ka yahay waa inuu waa un muwaadin caadi ah haddiise uu arrimihiisa gaarka leeyahayna ama uu rabo in laga hadlana ha yimaado oo aan dhagaysanno laakiin xiriir lama yeelan karno raila odinga sababtoo muxuu dalka ka yahay isaga cidnama dooran ayuu yidhi axaddii lasoo dhaafay ayuu mister odinga joojiyey mudaaharaadyadii dowladda looga soo horjeeday ee labadii toddobaad mar socday waxa uuna sheegay inuu diyaar u yahay in wadahadallada lagu dhammeeyo arrimaha muhiimka ah ee mucaaradku ay ka leeyihiin xukuumadda u hogaamiyey madaxweyne william ruto tani ayaa timid kadib markii madaxweyne ruto uu u soo jeediyey mucaaradka saacado ka hor xilligaas inay joojiyaan mudaaharaadka taa beddelkeedana diiradda la saaro wadahadallada ku aadan hanaanka baarlamaaniga ee ah ee labageesoodka ah ee shaqaalaysiinta ama arrinta ku aadan shaqaalaysiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i b c dhismaha guddiga cusub ee doorashada ayaa ka mid ah arrimaha ay mucaaradka tabashada ka qabeen mucaaradka ayaa khamiistii soo saaray toddoba koox oo xubnood ah oo inta lagu guda jiray shirkii isbaysiga ee lagu qabtay ismaamulka machakos si ay uga qayb galaan wadahadalka baarlamaaniga ah ee labada dhinac waxayna markaasi kala yihiin xubnaha mucaaradka ku matali doona wadahadalladaasi ledama olekina edwin sifuna mili odhiambo enakwambua amina munyazi david boxing iyo sidoo kale otiendo amolo mister odinga ayaa ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono mudaaharaadyada haddii wax natiijo ama wax micnole ay kasoo bixi waayaan wadahadallada labada dhinac dhankiisa barasaabka ismaamulka siaya james orengo ayaa sheegay in madaxda isbaysiga mucaaradka ee azimiyo lawmoja wan kenya raila odinga iyo hogaamiyaasha kaleba aynan diyaar u ahayn heshiis siyaasadeed oo la mid ah midkii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii oo loogu magacdaray hanshek waxa uu tilmaamay barasaabka siyaaya in sababta raila uu hogaaminayo dowladbaxyada ay tahay in dowladda dhexe ay hoos u dhigtay qiimaha maciishadda ee sarreeya orengo ayaa intaasi ku daray in mudaaharaadyadii mucaaradka la hakiyey oo haddii ay dantu keentay dib loo bilaabi doono iyagoo noqonayo kuwa aan hore loo arag waa sida uu hadalka u dhigay james orengo Haja ya Raila Amolo Odinga ni kurudisha bei za bidhaa chini, unga irudi chini, irudi ama isirudi chini, hiyo ndi amesema. Raila amesema ya kwamba maandamano tuko kwa half time. Hii ni half time, Gor Mahia imeenda half time. Gor ni imeenda half time. Gor ikirudi kama sasa ni Gor Mahia, taona maandamano ambayo hamjaona Kenya hii.
dhanka kale madaxda kiniisadda anglicanka jackson olesbit ayaa hogaamiyayaasha siyaasadeed ku booriyey inay fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan dib usoo dhiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i b c taasi oo markaasi aragtiyo kala duwan ay ka qabaan labada dhinac waxa uu baadarigan carabka ku adkeeyey in qaabka loo shaqaalaysiinaya saraakiisha cusub ee i b c la doonayo inuu noqdo mid ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada kala duwan oo aysan noqonin mid hal dhinac ah sabit ayaa sidoo kale soo jeediyey in wadahadallada dowladda iyo sidoo kale mucaaradka looga arinsado wax ka qabashada qiimaha sarreeya ee maciishadda iyo sinaan la-aanta dhanka bulshada iyo dhaqaalaha waxaa kaloo uu sheegay in qaran ahaan la doonayo in meesha laga saaro waxyaabaha kala geynaya muwaadiniinta ama naga hor istaagaya ayuu yidhi inaan horumar samayno dhanka kale madaxda kaniisadda waa kaniisadaha katholika ee dalka martin kivuva ayaa isna siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqay inay fursad siiyaan wadahadallada kala dhexeeya dowladda oo aynana dib u bilaabin mudaharaadka ay hakiyeen waa sida uu hadalka u dhigay arrimahaas ayaan dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina meel kasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leeyahay barnaamijka hoggaan kasta arrimaha dalka ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa oon markaasi diiradda ku saaraynaa in madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in marka hore aysan la hadlaynin raila odinga ilaa uu si cad uu markaasi u aqoonsado william ruuto inuu yahay madaxweynaha dalka raila ayaa hore u sheegay inuusan markaasi u aqoonsaneen william ruuto madaxweyne si sharci ah loo doortay waa sida uu hadalka u dhiga taasi ayaa waxay keentay in madaxweyne ku-xigeenka uu markaasi sheego sida ay ula hadlayaan qofba aanan aqoonsaneen in markaasi ay dalka ka talinayaan ama ay maamulka dalka ay iyagu gacantooda ugu jirto waxa uuna sheegay in looga baahan yahay in markaasi marka hore raila odinga uu markaasi u aqbalo in william ruuto uu yahay madaxweynaha ee dalka ee la doortay waa sida uu hadalka u dhigay sidaasi si lamida gabanaha busiya ayaa waxa uu isna uu sheegay in looga baahan yahay ee labada dhinacba in la wada hadlo wax kasta ay qaadato oo uu markaasi sheegay in aan loo baahnayn in siyaasiyiinta dhanka xukuumadda ama dhanka maamulka taladaha ee kasoo jeeda ay ka gaabsadaan hadallada qaarkood ee markaasi eedeynta ah oo ay ku sheegayaan in mucaaradka uu doonayo in dowladda la kala qaybsado taasi beddelkeedana waxa uu sheegay inaanan loo soconin dowlad qaybsi balse loo socdo wax ka qabashada arrimaha la isku maandhaabsan yahay waxa uuna uga digay in markaasi hadalladaasi ay sii kala geen karaan in miiska wadahadalka la isugu imaada ayuu yidhi waa guddoomiyaha ismaamulka busiya doctor paul autumaya madaxweynaha dalka william ruuto iyo hogaamiyaha isbaysiga azimio la umoja one kenya raila odinga kula teliyey inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka barasaabka ayaa madaxda diimeedka ka codsaday inay door ka qaataan sidii la isugu keeni lahaa labada mas-uul oo aynan wax shuruud ah la isku xirin autuuma ayaa hoosta ka xariiqay inay lagama maarmaan tahay in la isku tanaasulo iyadoo aanan la eegin ciddii ku guulaysatay doorashadii guud si xal loogu helo hoos u dhaca dhaqaale iyo ismariwaaga siyaasadeed ee waddanka ka jiro
huko juu sisi tunasema lazima watu wazungumuze. Hakuna shida na watu kuzungumuza. Hii vitu ya kusema ati kama wewe umeshinda ati kila kitu ni yako, hapana. Hata hapa Busia mimi ni gavana ya kila mu mtu, hata ule hakunipigia, ule alinipigia, tafadhali. Na hata kanisa mimi nawaomba, kwa sababu hii siasa ya Kenya bila kusema ama kupigapiga kombokombo namna hii, vile mimi naielewa, kanisa iko ndani sana, na vile kanisa iko ndani, mimi naomba tukue mstari ya mbele kusaidia hii wanasiasa kuelewana na kuweka nchi mbele. Watu wako na shida, lakini wewe ukianza kusema ati oh, ati sijui ukitaka kuzungumuza ati mtu anataka hii sijui anataka nusu mkate sijui anataka handshake hii vitu hakuna ile kitu tunasema tulete wakenya pamoja mkianza kusema mnataka kulumbana mtalumbana mpaka hakuna kazi mtafanya huko juu
haddii aan soo qabto adeegyada barnaamijka qaybta ka ah dadka khiyaamaya shacabka ayaa la yimaada habab cusub oo ay dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan mobeylada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keydkooda ku wataa telefoonada qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeenta mobilka halka tuugadu ay doonayaan inay lacagtan xadaan dadkan ayaa ku takhasusay inay iskaga kaadhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macallimiinta maamulayaasha iyo wixii la mid ah safaricom ayaa had iyo jeer dhegaystay macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay kaa caawiso dhibaatooyinkan la xidhiira dadka shacabka khiyaameeya oo safaricom waxay ku leedahay waxaan kuu cusboonaysiinay oo aanan ku habaynay oo dib habeenkuugu samaynay nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinadan dadka dadka khiyaameeya dadkan waxay iskaga kaadhigi karaan safaricom sida aan kuu sheegay waxay iskaga kaadhigi karaan bengi waxay isaga kaadhigi karaan saraakiil dowladeed waxay isaga kaadhigi karaan macalimiin waxay isaga kaadhigi karaan dad aad markaasi ee shaqo ka sugaysa waxaasoo dhan ay isaga kaadhigi karaan iyagoo markaasi kuleeyihiin waa dadkii shaqada aad ka sugaysay ee lacagta halka noogu soo dir iska ilaali dhegeysta safaricom waxay ku leedahay warbal is ilaali oo iska xaqiiji dadka aad la hadlayso qof walba oo iska kaasoo waca oo ku dhaha lacag soo dir saas samee iska ilaali hubso ayay ku leedahay safaricom wax walba oo aad samaynayso marba haddii dadku soo wacaan wax arrimo lacag la xiriira ay kaa soo wacaan ama ay isaga kaa dhigaan bengi maxaa yeele nambarkaaga waxaad ku xiratay bengigaaga kadibna lacagta bangiga kugu jirta taleefonkaada ayaa toos usoo gashan karta adigoo aanan bangiga aadin oona isticmaalaya taleefonkaaga safaricom marka waxay ku leedahay iska ilaali dadkan waxaa laga yaabaa inuu mar safaricom iskaga kaadhiga marmar wuxuu isaga kaadhigi karaa bangiga intuu kusoo wacaa ayuu isaga kaadhigaya qof bangiga kaasoo wacay waxauna kuleeyahay bangigaada kaasi kaas heblow heblow accountkaaga sidaa sidaa lacagta halkaa ku dhufa sidaas yeel dhac lacagtaadina sidaasay ku tagtay marka ama mararka qaarkood safaricom oo isaga kaadhigaa waxa uu kuleeyahay waa safaricom aan kaasoo wacay sidaasaa jirta sidaasaa jirta ayuu kuleeyahay marka iska ilaali ayay safaricom kuleedahay dhegeyste marba haddii qof uu kusoo waca arrimo lacag la xiriirana uu ku weydiiyo waa inaad iska ilaalisaa maxaa yeele safaricom dhegeyste waxay ku leedahay hubsiina hal baa la siistaa dhegeyste haddii hubsiina hal la siisto adiga waa inaad is ilaalisaa marka waxaa kaloo ay ku leedahay haddii aadan aqoon u lahayn adiga bal weydii dadka kaa aqoon roon oo dheh nambarkan ha isoo wacay bal la hadal mararka qaarkood waxaa dhici karta inaadan aqaanin sabaaxiliga ama qofkaasi sabaaxili uu kugula hadlo ama ingiriis uu kugula hadlo kadibna aadan aqoon u lahayn inaad jawaabto waxaa laga yaaba inaad un maqlaysa pesa pesa ama mani mani keliya aad maqashay oo halaas aad ka fahamtay kadibna adiga mani iyo pesaadi markaad maqashaba un aad lacagtaadi xayuubiso sidaas darteed iska ilaali hobsiina hal baa la siistaa haddaadan aqoon u lahaynna weydii dadka ka aqooroon dhegeysta haddaba maxaa dhici karaa dhegeystow haddii dadkan markaasi i d-gaaga ama macluumaadkaaga nambar beenabuur si beenabuura loogu diiwaangeliyo waxay dadkan samayn karaan inay qaataan adeegyada ay bixiso safaricom iyo adeegyada kale ee markaasi adeegyada telefoonada markaasi ay bixiyaan oo lacagaha ah amaahda inay qaataan ayaa dhici kartaa dhegeysta marka ay ku qaataanna leen ayay oo kibandhadaada ku diiwaan gashteen waa dadkan tuugada sida ay ku heleenna ma garan karta adiga kibandhadaada kadibna idhigaaga ay waxay ku diiwaan gashanayeen nambar ayay kusoo furanayeen oo leyn leenkaas isaga deyman badan ayay ku qaadayeen oo meel walba ay deen kaaga qaadayeen sida lacagaha ay bixiso safaricom sida fuliza iyo mshwari waxyaabahaas ayay ku qaadi karaan k c b mpesa ay qaadi karaan lacagahan kale ayay qaadan karaan waxaasoo amaaha intay qaadaan dhegeysta oo deen ah ayaa laga yaabaa leenka inuu tuura leenkaasi macluumaadka ku diiwaan gashanna waa macluumaadkaaga adigana aqoon uma lihidoo ma garanaysid kadibna waxaa laga yaabaa lacagtaas haddii la bixin waayo in adi lagu qabsada leenka lagu qaaday macluumaadka ku diiwaan gashnaa waa magacaaga iyo sidoo kale i d-gaaga taasa waxay keenaysaa in adi lagu qabsado sidaas darteed waxyaabahaas ayaa qaldami kara dhegeysta safaricom marka waxay ku leedahay dadkaasi haddii waxaasi ay kugu sameeyaan waxaa lagaaga baahan yahay inaad nambarka saddex saddex saddex aad ku dirto amaba aad wacdo dhegeysta one hundred ama two hundred nambaradaasi wac si dadkaasi aad ula hadasho dhegeysta oo safaricom aad ugu gudbiso si wax looga qabto dhagaha fur dhegeyste ogsoonow waxaan rabaa inaan iyaga kaa horreysiiyo maxaa yeele haddii aad sii og tahayba waxyaabaha dadka ay samaynayeen ama ay kugu samayn karaan si fiican u dhegeyso oo aad og tahay oo markaasi aad kasii warqabto dadkaasi dhegeysta lacagta kaama xadi karaan dhagahaada furo dhegeystow dadkan haddii ay iskaga kaa dhigaan safaricom ama bengi ogsoonow safaricom dhegeyste dadku waxay ka soo wacdaa nambarka eber toddobo laba laba zero zero zero zero zero zero nambarkaas keli ay kaa soo wici sidoo kale xisaabta ku hay dhegeyste safaricom haddii ay kusoo wacdo kuma weydinayso wax macluumaadkaaga ku saabsan haddiiba ay dhacdo arrimo ku saabsan lacagii waxyaabaha in lagala hadla safaricom waxay ku leedahay xafiiska kugu dhow ama laanta kugu dhow ee safaricom ee meesha aad joogto ku taalo aad ayaa lagu leeyahay halkaasa tegaysaa laakiin telefoonka waxba lagaama weydiinaa oo ku saabsan sirahaada lacagaha kugu jirta mpesa waxa kaa qaldan waxaasoo dhan telefoon laguguma weydiinaa mana ku soo wacaysa safaricom haddiiba ay dhacda inay kusoo wacdaana dhegeyste nambarkaasuu keliya ay kaa soo waci marka namber caadi inuu kusoo wac dhegeysta oo safaricom isaga kaa dhiga kadibna lacagtaada isaas lagaaga dhac dhegeysta ka waran safaricom waxay ku leedahay anaga kuma soo wacayna haddiiba ay dhacda inaan anaga kusoo wacnana waxaan kaa soo wacaynaa ay ku leedahay nambarka zero seven two two zero zero zero zero zero zero nambarka keliya ay kaa soo waci wixii nambarka ka baxsan dhegeyste waa tuug waana been abuur oo safaricom waxay ku leedahay iska ilaali ha ku kadsoomin ayay ku leedahay waxaa kaloo ay ku leedahay safaricom haddii aad doonaysa sidoo kale faragelin in leenkaaga la fargeliyey mararka qaarkood tuugadan waxay sameeyeen dhegeysta leenkaaga isagoo shaqaynaya ayay jabsadaan leenka adi dhankaada wuu ka xirmaa ayaga wuu u shaqeeyaa kadib ayay marka waxay rabaan ku dhici karaan xitaa haddii ay u suurageli wayso dhegeysta inay embesadada lacag ka waayaan oo wax ay ku dhacaan waxay sameeyaan in dadka nambaraha kugu jira adiga ay wacwacaan oo markaas ay dhahaan waa hebel hebel oo xanuunsan lacagta iisoo dir waa heblaay heblaay xanuunsan waxaas deenta isii waxyaaba noocaasi oo dadka ay sidaas lacaga ka aruurisadaan iyagoo iska dhigaya adigoo xanuunsan maadaama wax kale ay waayeen marka safaricom waxay ku leedahay haddii leenkaada la farigeliya ood aragta oo uu kuu shaqayn layahay ama si in tuugadan ay yeeleen waxaa lagu leeyahay fadlan wac one hundred ayaad wacaysaa ama two hundred ayaad wacaysaa oo waad u sheegaysaa in nambarkaaga uu kuu shaqayn layahay isagoo caadi iskaana aad ku soo kacday hadda dhowna uu kuu shaqaynaya balse saacadda markay wakhtiga ahayd ilaa ay iminka la joogo wuu ii shaqayn layahay mana garan kara sababta si ay kugu fiiriyaan safaricom marka waxay ku leeyihiin nambarkaas wac ama haddii kale faran qoraal ayaad ku diri kartaa ama s m s ayaad u diri kartaa adigoo adeegsanaya nambarka saddex saddex saddex dhegeyste safaricom waxay ku leedahay dhegeystow qof la qiyaameeyaha noqonin taxadar lahaaw ayay ku leedahay safaricom mar walba dhegeyste taxadar lahaaw oo markaasi qayb ka noqo dhegeystow oo taxadar lahaw xilligan lagu guda jira dhegeysta bisha barakeysan ee ramadaan ku afur jumooyinka waa ku afur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelina goobtaad joogta ayay k f c kugu keenayan dhegeyste k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirta ama qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jamooyka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan marnaba aanan laga fuqi karin dhegeyste waaba haddii aad dhadhamise k f c jamooyka markaad dalbato dhegeyste waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin waa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama waxaad dalban kartaa sagaal qeybood oo digaaga oo aad helayso sagaal garabka digaaga iyo jibsiga qoyska keliyana aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin ku raaxayso dhegeyste adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddaba dhegeyste haddii aad rabto inaad dalabkaaga dhiibato waxaad wici kartaa nambarka eber toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama waxaad tegi kartaa dhegeyste laanta k f c ee kuugu dhow ayaad tegi kartaa dhegeystow si markaasi aad oga qayb qaadato intaas ayaan dhegeystayaal ku dhaafaynaa adeegaasi qaybta ka ah barnaamijka pigia tafadhali na hata kanisa mimi nawaomba kwa sababu hii siasa ya kenya bila kusema ama kupigapiga kombokombo namna hii vile mimi naielewa kanisa iko ndani sana na vile kanisa iko ndani mimi naomba tukuwe mstari ya mbele kusaidia hii wanasiasa kuelewana na kuweka nchi mbele watu wako na shida lakini wao ukianza kusema ati o ati sijui ukitaka kuzungumuza ati mtu anataka hii sijui anataka nusu mkate sijui anataka handshake hii vitu hakuna ile kitu tunasema tulete wakenya pamoja mkianza kusema mnataka kulumbana mtalumbana mpaka hakuna kazi mtafanya
La la la la. La la la la. La la la la.
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا isla adeegyada barnaamijka ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa xilligan ee bisha barakeysan ee ramadaan dhegeystay qoysas badan ee gobolka geeska afrika ku nool ayaa waxa ay wajahayaan abaartii ugu darneyd muddo afartan sano ah abaartan waxa ay saameysay malaayiin qof oo ku nool gudaha kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya dadkan qaarkood ayaa waxay waayeen ama ay ku waayeen abaarta noloshooda ee qoyskooga qaraabadooda sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah abaartu waxay dadkan ka barakicisay biyo cunto iyo sidoo kale xitaa caafimaad la-aan iyo hoy la-aan hay-adda u n t r waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga oo ku sugan ee markaasi meelaha abaaruhu ay aadka ugu dhufteen gaar ahaan geeska africa iyadoo dadkaasi siinaysa waxyaabihii ay u baahnaayeen balse u n t r waxay u baahan tahay caawimaad dheeri ah haddaba dhegeysta dadkan waad caawin kartaa waxaad ku caawin kartaa dhibcahaaga bonga pointka adigoo adeegsanaya ayaad ku caawin kartaa ama waxaad ku caawin kartaa dhegeysta lacag wixii aad awoodo gaar ahaana marka aad rabto inaad bonga pointka ku caawiso waxaad ku dhufanaysaa star one twenty six hash kadibna waxaad tegaysaa lipana bonga point kadibna waxaad dooranaysaa paybill kadibna waxaad gelinaysaa business number oo ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna account number star f m ayaad gelinaysaa kadibna lacagtaada ayaad gelinaysaa niraahda dhibcahaaga bonga pointka ayaad gelinaysaa kadibna impesa pin ayaad gelinaysaa haddii aad rabto lacag inaad dirtana sidaas oo kale mpesa paybill ayaad tegaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ayaad qoraysaa business number kadibna account number star f m cadadka lacagta sirtaada kadibna waad diraysaa dhegeyste fadlan dadkan caawi waad caawin kartaa adigoo ku caawinaya dhegeyste oo ku caawinaya dhegeyste markaasi dhibcahaga bonga pointka iyo sidoo kale wixii lacag ee markaasi aad awoodo dhegeyste dadkan waad ku caawin kartaa ka faa'iidayso fadlan afuri walaalkaas ooman dhegeysta waxaa jira walaalihiin oo barakacyaal ku ah deegaanka modika ee magaalada gaarisa waxaa ku go-ay afurkii iyada oo tobankii dambe hadduu eebbe idmo berri bilaabanayso dhegeyste ma haystaan waxay ku afuraan adigana laga yaabaa in aad cunayso ama adigana laga yaabaa inaad cunto soo hartay aad xoolaha siinayso waa kii ugu roon amaba aad daadinayso dhegeyste caawa ayaa lacag ururin loo samayn doonaa saacaddu marka ay tahay siddeedda fiidnimo waxaa marti ku ah barnaamijka lacag ururinta oo dhanka facebooka si toos ah aad kaga socon karto maamulaha madarasada khadiija sheekh ismaaciil cali dhegeyste adigana ka qayb qaado oo afuri walaalkaaga sooman qof walba waxa uu awoodo ha yaraysanin lacagta qofba inta uu awoodo tobanka dambe waaye dhegeyste wax la bax waad garanaysaa muhiimadda ay leedahay in qof sooman la afuriyo dhegeyste waxaad ku soo hagaajin kartaa gargaarkiina embesa paybill oo baybillka uu yahay siddeetan iyo sagaal saddex iyo toban eber eber ama si kale haddii aan kugu dhiga dhegeyste eighty nine thirteen zero zero account numberna waa dhegeyste sixty seven six eighty eight kadib geli lacagta kadibna nambarkaada sirta ah afuri walaalkaaga sooman oo hel ajir la mid ah qof sooman iyada oo aan ajarkaaga laga nusqaaminaynin dhegeyste fadlan afuri walaalkaaga sooman waxaa jira walaalihiin oo barakacayaal ku ah deegaanka moodika ee ismaamulka gaarisa waxaa ku go-ay afurkii iyada oo tobankii dambe hadduu eebbe idmo berri ay bilaabanayso ma haystaan waxay ku afuraan dhegeyste adigana laga yaabaa inaad cunnada soo hartay aad xoolaha siinayso waa kii ugu roon amaba aad daadinayso caawa ayaa lacag ururin loo samayn doonaa saacaddu markay tahay siddeedda fiidnimo waxaa marti ku ah barnaamijka lacag ururintan oo dhanka facebooka si toos ah aad kagala socon kartaa dhegeyste maamulaha madarasada khadiija sheekh ismaaciil cali dhegeyste adigana ka qayb qaada oo afuri walaalkaaga sooman qof walba wuxuu awoodo ha yaraysanin lacagta qofba intuu awoodo tobankii dambe waaye dhegeyste wax la bax waad garanaysaa muhiimadda ay leedahay in qof sooman la afuriyo dhegeyste waxaad ku soo hagaajin kartaa gargaarkiina mpesa paybill oo uu markaasi yahay eight ninety one three hundred waa paybill namberka account namberna dhegeyste waa sixty seven six eighty eight sixty seven six eighty eight kadib geli lacagta kadibna nambarkaaga sirta ah afuri walaalkaaga sooman dhegeyste oo hel ajir la mid ah qof sooman iyadoo aanan ajirkaaga laga nusqaaminaynin ka qayb qaado dhegeyste waad dareemi kartaa muhiimadda ay leedahay qof sooman in markaasi la afuriyo dhegeyste idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan ee barnaamijka hogaanka star dhegeyste waxaan diradda ku saaraynaa ku-xigeenka madaxweynaha oo markaasi sheegay in hogaamiyaha isbaysiga azmio la umoja one kenya raila odinga looga baahan yahay intaysan wadahadal la yeelan in marka hore uu markaasi si cad uu u aqoonsado madaxweyne william ruuto waxa uu sheegay in aysan la hadli karin qof hore u sheegaba in xilkooda ama maamulkoodaba uusan aqoonsanan ama u aqoonsanayn inuu yahay mid sharci arrintan ay waxay ku soo aadaysaa xilli hore uu markaasi raila odinga uu sheegay inuusan aqoonsanayn sharcinimada ay ku fadhido maamulka ama dowladda uu hogaaminayo madaxweyne william ruuto ku-xigeenka madaxweynaha ayaa yidhi ka hor inta aanan xitaa aqbalin inaan la hadalno waa inuu marka hore meel fagaaro ah ka qiraa in william ruuto uu yahay madaxweynaha kenya sideen ula hadalnaa qof aanan aqoonsanayn sharcinimadeenu u sheeg ama u sheega xildhibaanadiina sababtoo ah waa la doortay waxaana loo doortay inay nala hadlaan annaga ayuu yidhi laakiin annaga lama hadli karno raila muxuu yahay isagu muxuu dalka ka yahay waa un muwaadin caadi ah haddiise uu arrimihiisa gaarka ah watana ha yimaado oo aan dhegaysanno laakiin xiriir lama yeelan karno raila odinga sababtoo ah muxuu dalka ka yahay isaga cidna ma dooran ayuu yidhi axaddii lasoo dhaafay mister odinga ayaa joojiyey mudaaharaadyadii dowladda looga soo horjeeday ee labadii toddobaadba mar socday waxa uuna sheegay inuu diyaar u yahay in wadahadal lagu dhammeeyo arrimaha muhiimka ah ee mucaaradku ay ka leeyihiin xukuumadda uu hagaajiyo uu hogaamiyo madaxweyne william ruuto tani ayaa timid kadib markii madaxweyne ruuto uu u soo jeediyey mucaaradka saacado ka hor inay joojiyaan mudaaharaadka taa beddelkeedana diiradda la saaro wadahadal ku aadan hanaanka baarlamaaniga ah ee labageesoodka ah ee ku aadan shaqaalaysiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha ee i b c dhismaha guddiga cusub ee doorashada ayaa ka mid ah arrimaha ay mucaaradku tabashada ka qabeen mucaaradka ayaa khamiistii soo saaray koox toddoba xubnood ah intii lagu guda jiray shirkii isbaysiga ee lagu qabtay ismaamulka machakos si ay uga qayb galaan wadahadalka baarlamaanka ee labada dhinac waxa ay kala yihiin xubnaha mucaaradka ku matali doono wadahadalladaasi senatarka ismaamulka narok ledama olikina senatarka ismaamulka nairobi edwin sifuna mili odhiambo enek wambua e, amina munyanzi david e, kosking iyo sidoo kale otiende amolo mister odinga ayaa ku hanjabay in uu dib u bilaabi doono mudaaharaadyada haddii ay wax natiijo oo micnola ay ka soo bixi waayaan wadahadalka labada dhinac dhankiisa barasaabka ismaamulka siaya james roingo ayaa sheegay in madaxda isbaysiga ama madaxa isbaysiga mucaaradka ee azmio la umoja one kenya raila odinga uunan diyaar u ahayn heshiis siyaasadeed oo la mid ah midkii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ee loogu magacdaray hanshek waxa uu tilmaamay in sababta ra-iisul wasaarihii hore dalka uu hogaaminayo dowladbaxyo ay tahay in dowladda dhexe ay hoos u dhigto qiimaha maciishadda ee sarreeya orengo ayaa intaasi ku diray in mudaaharaadyadii mucaaradka la hakiyey oo keliya oo haddii dantu keentana dib loo bilaabi doono iyagoo noqonaya kuwo aanan hore loo arag waxa uu markaasi uu sheegay in ay waajib tahay in markaasi wax walba xal lagu dhammeeyo laakiin haddii ay noqoto mid markaasi wax mirdhalla ay ka soo bixi waayaan in ay mudaharaadku dib u bilaawayaan haja ya Raila Amolo Odinga ni kurudisha bei za bidhaa chini unga irudi chini, irudi ama isirudi chini. Hiyo ndiyo amesema. Raila amesema ya kwamba maandamano tuko kwa half time. Hii ni half time. Gor Mahia imeenda half time. Gor ndio imeenda half time. Gor ikirudi kama sasa ni Gor Mahia, taona maandamano ambayo hamjaona Kenya hii.
dhanka kale madaxa kiniisadda angilikanga jackson ole sapit ayaa hogaamiyayaasha siyaasadeed ku booriyey in ay fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan dib u soo dhiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee a b c wuxuu baadirigan carabka ku adkeeyey in qaabka loo shaqaalaysiinayo saraakiisha cusub ee i b c la doonayo inuu noqdo mid ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada kala duwan sabit ayaa sidoo kale soo jeediyey in wadahadallada dowladda iyo mucaaradka looga arrinsado wax ka qabashada qiimaha sarreeya ee maciishadda waa sida uu hadalka u dhige iyo waxaa kale uu markaasi sheegay in wax laga qabto sinaan la-aanta dhanka bulshada iyo dhaqaalaha dalka ee sii liicaya waxaa kale uu sheegay in qaran ahaan la doonayo in meesha laga saaro waxyaabaha kala geynaya muwaadiniinta amaba naga hor istaagaya ayuu yidhi inaan horumar samayno dhanka kale madaxa kiniisadda katholiga ee dalka martin kivuva ayaa isna siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqay inay fursad siiyaan wadahadallada kala dhexeeya dowladda oo aynan dib u bilaabin mudaharaadyada ay hakiyeen dhanka kalena guddoomiyaha ismaamulka busiya dor paul autuma ayaa isna madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale hogaamiyaha isbaaysiga azimio la umoja one kenya raila odinga kula teliyey inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka barasaabka ayaa madaxda diimeedka ka codsaday inay ay door ka qaataan sidii la isugu keeni lahaa labadan mas-uul iyadoo aanan wax shuruud ah la isku xiraynin outuma ayaa hoosta ka xariiqay inay lagama maarmaan tahay in la isku tanaasulo iyadoo aanan la eegin ciddii ku guulaysatay doorashadii guud si xal loogu helo hoos u dhaca dhaqaale iyo ismariwaaga siyaasadeed ee waddanka ka jira waa sida uu hadalka u dhigay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa huko juu sisi tunasema lazima watu wazungumuze. Hakuna shida na watu kuzungumuza. Hii vitu ya kusema ati kama wewe umeshinda ati kila kitu ni yako, hapana. Hata hapa Busia mimi ni gavana ya kila mu mtu, hata ule hakunipigia, ule alinipigia tafadhali, na hata kanisa mimi nawaomba, kwa sababu hii siasa ya Kenya bila kusema ama kupigapiga kombokombo namna hii, vile mimi naielewa, kanisa iko ndani sana, na vile kanisa iko ndani, mimi naomba tukue mstari ya mbele kusaidia hii wanasiasa kuelewana na kuweka nchi mbele. Watu wako na shida, lakini wewe ukianza kusema ati oh, ati sijui ukitaka kuzungumuza ati mtu anataka hii sijui anataka nusu mkate sijui anataka handshake hii vitu hakuna ile kitu tunasema tulete wakenya pamoja mkianza kusema mnataka kulumbana mtalumbana mpaka hakuna kazi mtafanya
kaasi waa barasabka ismaamulka busiya haddaba dhegeystayaal waxaan isweydiinaynaa markaasi sidee u aragta hadalka ka soo yeeray ku-xigeenka madaxweynaha dalka ee ah in inta aanan wadahadalka lala gelin raila odinga uu marka hore si cad uu u qiro in madaxweyne william ruto uu yahay madaxweynaha la doortay ee dalka hogaaminayo maadaama hore xilligii markaasi uu isu soo baxyada uu qabanayay raila oo looga aransanayay waxyaabaha kale ay ku dhaqaaqayaan mucaaradka ayuu sheegay in uusan u aqoonsaneen madaxweyne william ruto madaxweynaha saxda ee la doortay haddaba sidee u aragtaa in ku-xigeenka madaxweynaha uu ugu baaqay raila inta aysan wadahadal la gelin oo aysanba la gelaynin ilaa uu marka hore si cad uu markaasi u sheego inuu aqoonsan yahay waxaad naga soo wici kartaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeyste naga soo wici kartaa waad ku mahadsan tahay dhegeysigaaga ramadaan mubaarak ayaan dhegeyste hawada kaa leeyahay geeska afrika waxaa ka jirtaa abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo hooy cunto iyo sidoo kale ee meel ay markaasi ku nastaan abaartan waxa ay saamaysay kumanaan qof oo malaayiin qof aan idhaahday oo ku nool gudaha dalkani kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga un h r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar iyo qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ee geeska afrika balse u n h r dhegeyste waxay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka u n h r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste mala socotaa in dhibcahaaga bonga pointska aad ku caawin karto qoysaska ay abaartu saamaysay u n h r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay aad u saamaysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxa ay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah waad dareemi kartaa dhegayste dad abaartu ay ka laysay ehelkooga ama qof ay abaartu ka dishay hooyo aabbo iyo walaal waad dareemi kartaa murugta iyo walwalka uu ku sugan yahay sidaas darteed dadkan waxay markaasi ku qasabtay danta inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hoy dhegayste waad caawin kartaa qoysaskay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointska ee safaricom haddaba dhegayste ku dhufo ama garaac star one twenty six hash kadibna dooro lipana bonga point kadibna paybilka sii dooro kadibna geli business numberka ee ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed ama thirty two ninety three seventy eight account numberna waxaad gelinaysaa dhegeysta star f m waxaad kadib gelinaysaa dhibcahaaga bonga pointka ee cadadka aad rabto inaad dirto kadibna nambar sireedkaadaad gelinaysaa ama haddii kala dhegeysta aad rabto lacag inaad dirto oo caadi ah oo dadkaasi aad u dirto waxaad dhegeystay ku diraysaa baybilka soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed account numberna star f m ayaad gelinaysaa fadlan caabi dhegeystay dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen oo ku deeq dhibcahaaga bonga pointska ee ay abaartu dadka ay saamaysay hay-adda unityer waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob waliba kana howlgasha ilaa boqol soddon iyo toddoba dal ayay ka howlgasha adeega kale haddii aan soo qabto dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur k f c jumooyinka dhegeyste waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jiro hawalwelin ama howl kale ku mashquulsan goobta aad joogto ayaad dhegeysta k f c ay kugu keenayaan digaagta haddii aad dalbato k f c mar haddaad digaagteeda dhegeysta goosato waxaa laga yaabaa fartaada inaad aad goosato amaba aada leefleefto macaanka ay qabta keli digaagta k f c dhegeysto waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabto waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama qoyskaaga aad doonaysa inaad ka farxiso maxaad sugaysaa dhegeysta dalba k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan dhegeyste aanan marnaba laga fuuqi karin dhegeyste mar haddii aad damiso adiga ayaaba yaabi doona dhegeyste k f c jumooyinka dhegeystow markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso dhegeysta keliya kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama haddii aad dhegeysta dalbato sagaal qaybood oo digaaga waxaad helaysaa sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso dhegeysta adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo sidoo kale asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid a dhegeysta k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo adigoo fadhida dhegeysta dalabkaaga dhiibo adigoo wacaayo ibir toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama waxaad tegi kartaa dhegeyste laanta k f c ee adiga kugu dhow oo meesha aad joogto markaasi ku taala ayaad dhegeyste aad tegi karta si aad uga dalbato dhegeystaha ugu hore hallow star f m hallow soo dhowo walaal wacalaykum salaam walaal
saag waxaa laga hadlaa malaynaa madaxweynaha ku-xigeenka hadalku ku hadle aada iyo aad in uu markaasi si cad uu marka hore u sheego inuu aqoonsan yahay ama uu aqoonsan yahay maamulka hadda jira
horta maxaafid maxaafid aa lakala yahay haye macaal magaciisa macaanad soomaaliya in wax aqoonsado mabahaba wixii dawladdan uu ka daba shaqeeyaba shaqadiisaba haye
marka ragaali bishaag waa horta wadanka waxaa kale rogaay hadda waa marka haweeney.
hadalka saameynta uu ku yeelan kara in eh, wadahadallada waa waa hadaladii waxa wax u keeni kara male taamboy daloolkiisa joogo inuu hadlo horta ma aha haye asaga waa taniboy aad baad u mahadsan tahay inuu ka hadla arrimahaas maaha marka waxaa waaye wadahadalka waxay ku fiican tahay inay sidii hadda ay go-aankii raila ruuto iyo raila ay wada gaareen lagu dhameeyo mhm ee annagana han sheeg inay gacan isgilaan ma rabna waxaan rabnaa inuu maciishada yareeya afta labada nool isku haysteen oo kala dira wadanka u hagaaga waan gartay aa waxaan hadda oo lacagta laleeyahay dadweynaha lagu soo jeedsanaa laga dhaafto ooba haddana aan annaga lagu soo jeedsan n t s a iyo iyo canshuur wadanka laga qaaday iyo bawli ha lagu daray waxa laleeyahay annaga dulsaar nagula sameeyey marka waxaan ku tala kula talin lahay embiyaasha lacagta la badan la siinayo in laga jara mhm
oo lagu soo koobo kiiba boqol boqol kun qaataba dadaaba shin laysan qaadinayn ayaga boqol boqol waa kii ay rabin boqolka kule shaqada kasoo bax nin kale oo baana gelaya in biilka dhig haddana aad baad u mahadsan tahay ah marka waxaan leeyahay ani waxaan taageeraya in la wada hadla oo hadal lagu dhamaysta laakiin maanboya tenefan yahi haddaan saan sameynayhi halna waa ukole wel hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi dhegeystaha kale ee qadka ku jira iyo fikirkiisa haddii aan siiyo hallow star f m
assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaaga meeshaad naga soo wacday walaal waxaan joogaa mandheera magacaygana waa aadan cabdullaahi no stres soonka allah naga aqbalo ma garat aamiin walaal
madaxweyne ma jir waxay la mid tahay dowlad ma jirto waan gartay ma aqoonsin ayuu yidhi ma jirta ma aha ma aqoonsin ayuu yidhi ma aqoonsani ma jirto waa isla meesha ma garat haye
madaxweynaha inuu jiro markaad ma- markaad aqoonsato haddaan muxaafista oo mucaaradnimada iyo iyo madaxweynaha inaad aqoonsato isma laha ma garat mhm
marka ra-ila waa inuu caddeeyaa oo isqiraa oo weli meel fagaaro uu ka sheegaa madaxweynaha in lasoo doortay lagana raayo mhm
markaas welihiis kalaa wata daasrabo ma garat waan gartay laakiin inuu iska daba wareegto oo marbaas magac ajal noo saaro mhm midda kale sixirbarkan adduunka dhan buu ka jira madhe kenya basa kama jiro mhm
ilaahi unbaa dejin kara ee ruuta damaba dejin kara saa ilata mhm
marka waxaan dhihi lahaa ra-iila qaskii qallaasaha naga dhaf midda kale taanaboy ma aha madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka ma nin mas-uul leh aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale iyo fikirkiisa haddii aan siiyo hallow star f m dhegeystay soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday hallow star f m Asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam walaal
abwaan garyaqaan ee mandheero haye
Eh, walaal eh, waxa laga hadlaya waa hadalka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka eh, wadahadalka lagu baaqay oo madaxweynaha ku baaqay maxay u dhimi kartaa sooma dabcan waxaan ka hadlaynaa wuxuu ugu baaqay raila odinga ka hor inta aanan wadahadal lala yeelanin waa inuu marka hore si fagaaro ah uu u aqoonsadaa madaxweyne william ruto
ha horta eh, magaceeda waxaa la yidhi eh, w- eh, weli ma usan qiranin inuu madaxweynaha dalka yahay raila odinga Eh, labada meelna marka waxaa wanaagsan inuu qirtaa wanaagsan weli wuxuu ku doodayaa in la furo safarka eh, codbixinta lagu lagu ridi kuraha ma garat mhm
Eh, marka eh, wadahadalka eh, hadda haddii hadalka kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka eh, wax weyn buu u dhibaa mafahanta mhm Eh, wuxuu u dhimayaa eh, haddii wadahadalka uu magaceeda u fashilmo dibadbaxa wuu bilaabanayaa siduu sheegay raila odinga waan gartay oo waaba half time waa la yidhi half time waaye Yo, haddii la wada heshiiyo halkaasay ku idlaanaysaa ciyaarta haddii la heshiininna halkii ay ka bilaabanaysaa uu yidhi marka haddii ay bilaabato dalka halka isniina ugu horreysay eh, wuxuu lumiyey waa la garanaya oo dhaqaalo fara badan uu lumiyey waan gartay wadan uu dibadbax ku socdana ma garanaysaa hore uma sii soconayo oo ma garan wuxuu noqonayaa oo asagoo idil wuxuu noqonayaa wadankan waa wadan eh, dimuqraadiya oo ma garanaysaa shacabka ay shucuurtooda muujin karaan waan gartay Eh, dhaqaalaha sare kac waa ku ugu yeedjidaa maciishada meel walba waa ka qaali way noqotay laakiin eh, markii lagu baaqay intii ay dowladda karaankeeda ka qaban karta shidaalkaas oo kale eh, sida booshada iyo waxa wixii ayada karaankeeda qaban karta inay qabato waan gartay Eh, marka hadda haddii oo magaranay ruto wadahadal eh, dowladda waa inay macaarad iyo maxaafad ay lahaataa ma soconaysa dowlad macaarad iyo maxaafad la-aan ah waan gartay hal meel haddii laiskala soo wada jeesto shacab ahaan annaga nooma roono ma fahanti waan gartay
waxaan rabnaa eh, dowladdii nin wax la qabsan karo oo saan miinisaan yeel dhaho magaran la xisaabtamo waan gartay marka wadahadal oo magaceeda oo maciishada loogu soo ridaaya hoos loo soo dhigaaya ku saabsan inay ka wada hadlaan waa diyaar magaceeda shacab ahaan waa soo dhaweyneynaa midaas marka eh, haddii oo midaas ay tahay ka gaabsadaan oo wadahadal rayla lama yeelanayna ay dhahaan dalka saasunbuu dibadbax ugu soconi shan sano cabid oo ma garanaysaa qa- unbaa unbaa kusoo dhammaanaysaa si raaxa lehna ma ku shaqaynaya Eh, xilligii waqtigana wuu ka idlaanaya
aad baad u mahadsan tahay aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi qadka xigaha aan fursadda siiya ramadaan mubaarak aan hawada idinka leeyahay hallow star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal mar kale ayaad soo noqotay ah mar kale aan soo noqday mhm
marka ni horta waxaa waaye aan kujiidayo kujiidayo kalagalega fiican yahay marka maadaama uu aabihii u dhahay wada hadlaynaa u dhahay raila iyo ruto ay waan maandamada jooja wada hadlay dheheen marka ninkan inuu wax qabsa maaha ninkaan iska hadlaya go-aan hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi qadka xigaha aan fursadda siiya hallow star f m ee ramadaan mubaarag ee dhegeystayaasha hallow star f m soo dhowo walaal raadiyaha iska dami raadiyaha iska dami dhegeysta markaadna soo wacayso si aan si wanaagsan isugu maqalno ee maxaa yeele raadiyaha oo ku shidan isma maqli karayna dhegeysto waxaan kaa codsanay raadiyaha inaad iska damiso fadlan afuri waraar fadlan afuri walaalkaaga sooman waxaa jira walaalaheen oo barakacyaal ku ah deegaanka moodhika ee magaalada gaarisa waxaa ku go-ay afurkii iyada oo tobankii dambe hadduu eebbe idmo berri ay bilaabanayso ma haystaan waxay ku afuraan adigana laga yaabaa dhegaystay inaad cuntada soo hartay aad xoolaha siinayso waa kan ugu roon amaba aad daadinayso caawa ayaa lacag ururin loo samayn doonaa saacaddu markay tahay siddeedda fiidnimo waxaa marti ku ah barnaamijka lacag ururintan oo dhanka facebookga si toos ah aad kagala socon karto maamulaha madarasada khadiija sheekh ismaaciil cali dhegayste adigana ka qayb qaado afuri walaalkaaga sooman qof walba waxa uu awoodo ha yaraysanin lacagta qofba intuu awoodo tobankii dambe waaye dhegayste wax la bax waad garanaysaa muhiimadda ay leedahay in qof sooman la afuriyo waxaad ku soo hagaajin kartaa gargaarkiina embesa baybill oo baybill nambarka uu yahay eight ninety one tree hundred eight ninety one tree hundred account nambarkana dhegayste waa sixty seven six eighty eight sixty seven six eighty eight kadibna geli lacagta waa inta aad rabta dhegayste kadibna nambarkaaga sirta ah afuri walaalkaaga sooman oo hel ajir la mid ah qof sooman iyadoo aanan ajirkaaga lagaa nusqaaminaynin dhegayste dhegeystaha qadka ku jira haddii aan siiya hallow star f m waan ka xumay dhegeystahaasi qadka ayuu ka baxay dib u soo beegsay aan leeyahay si markaasi barnaamijka qayb baad uga noqoto hallow star f m
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal waan ku salaama bashka xaaji xagardheere waan kaa qaada bashkaas soo dhowow waa dhow walaal maasha allah ramadaan kariim ramadaan mubaarak salaamaya waxaan leeyahay tobanka dambe si fiican ha loo gunkado haye walaalahan hala afriya insha allah bidilaahi muxsiniin hala noqdaan dhihi lahaa marka walaal waxaan dhihi lahaa ani hadda ninkan hadda waa iska da oo hadda sideetankii madax la galay moogta aha
marka muxaafid iyo mucaaradna sidooda waxaa fiican inay wada shaqeeyaan wadanka loo turo dalka loo turaa fiican mar hadday noqoto midi midi ku taag hadday noqoto waxaa filaan lahayd odaygan in maaragtay wax liska siiyo waxay noqoto waa shilimaad ha ahaato meelji ka ahaato ama wadanka laga musaafiriyo ama la xero marka aniga waxaan kusoo gabagabayn lahaa odayga bal maaragtay waktigiisa waa dhamaaday ee bal xoogaa ruto waxaan dhihi lahaa madaxweynaha bal waxaa u gacan celiyo aad iyo aad baan mii salaamaya siraafim insha aad iyo aadaan kaaga qaaday waad mahadsan tahay ka qaybgalkaaga dhegeystaha kale ee doonaya inuu barnaamijka qayb ka noqdo haddii aan sii hallow star f m
alo soo dhowo walaal
waa wada cali suubi haye hadday ay nimanka xataa mushaar la bixin karin mhm
oo waxay dalkii u hayaan aan la arag ee walaal waxaan abadaani maara aha maxaa tiri
nimankaanu waxay hayaan male xataa mushaar ma hayaan shalada anuu qaylina sii lalahay gesha hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan siini ee fursadda si markaasi uu qayb uga noqdo soo dhowo walaal waan ka xumahay dhegeysta barnaamijka markaad ka qayb qaadanayso ilaali anshaxa barnaamijka waxaan ka doodaynaa markaasi ee baaqa uu u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka hogaamiyaha isbaysiga azmiul omoja in ka hor inta aanan wadahadal la yeelanin uu marka hore caddeeyaa mowqifkiisa ku aadan ee aqoonsiga madaxweyne william ruto maadaama raila odinga uu hore u sheegay inuusan aqoonsanayn william ruto ama uusan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha dalka hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka ayaa shalay waxa uu sheegay in looga baahan yahay madaxa isbaysiga azmiyo inuu marka hore aqoonsado ka hor inta aanan lala yeelanin wadahadal waxaa kale uu sheegay in uu wadahadallada usoo dirsaday xildhibaanadiisa oo ay la hadlaan dowladda maadaama iyaga lasoo doortay oo uusan jirin sabab loola hadla raila odinga maadaama uu sheegay inuusan jirin wax xil ah uu haayo oo dadkuna aysan dooranin sidoo kalena uun uu yahay muwaadiniinta caadiga ah ee dalka uu la mid yahay dhegeystaha kale halowsta f m
alo walaal soo dhowow
waan ku dhawaaya walaalla horta haddii aan ka hadlo mataqaanaa arrimahan hadda mataqaanaa oo meesha madaxweynaha raadiyaha iska dam walaal si aan kuu maqalno
waad ay maqasha waan dambiye waan dambiye waan dambiye waan dambiye haye
marka horta ruto oo madaxweynaha waddanka ma garat waan garta meel loo dhaqaayo ma lahan Mhm.
xaqiiqatan dawladda aan mucaarad lahayn ma dhaqaaqayso mataqaanaa ma soconayso waan gartay laakiin haddii mataqaanaa oo arrinta ay noqoto mataqaanaa ay ariiri noqoto sida hadda uu ku wada mataqaanaa raila odinga Mhm.
waa xumaanaysaa wadankii mataqaanaa wuxuu gelayaa xaalad xun buu gelayaa waan gartay marka in la shiro oo la firiistana waxaa waaye aan wada hadalna waxaa weeyaan aan wada- aan heshiino Mhm.
wax dhibba keeni mayso waan gartay laakiin in halkaas la iskaga tuuro mataqaanaa hadalla mataqaanaa xanaf leh waxay keenaysaa dhibaato weyn bay keenaysaa waan gartay ama qofka mataqaanaa la cadifeeyo ama mataqaanaa ama awoodiisa mataqaana ama magaciisa sumcadiisa hoos loo dhigo waxay keeni dhibaato weyn bay keenaysaa xaqiiqatan waan gartay marka waxaa loo baahan yahay een, ha la wada firiisto inta maskaxda leh ama ra'yiga leh mataqaanaa oo lasoo doortay mataqaanaa wadanka wadankan xaqiiqatan wuxuu u baahan yahay wax mataqaanaa wada u baahan yahay waan gartay maanta kenya dhaqaale la haysataa nabadgelye haysataa marka waxaasoo dhan in la fiiriyo shacabka wadanka jooga la fiiriyo marka in mataqaanaa wada wada wada jir mataqaanaa wada ogol ah mataqaanaa in kursi lagu wada firiisto oo wixii mataqaanaa keenaya dhibaato halkaa farta laskula fiiqo wixii wax laga qaban karo waxaan dee waxaan laga qaban karin dee cid ka qaban karta ma laha sooma waan gartay waa mahadsantihiin xaqiiqatan marka barnaamijka aad keenteen maanta waad ku mahadsantihiin Een, ramadaankan allah naga aqbal dhammaantayada wabilahi tawfiiq baraka allahu fiikum waa cabdi cabdullaahi oo jooga lambarnaha cabdi cabdulaahi lambaraha aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha kale ee qadka xiga ku jira ee doonaya inuu barnaamijka qayb ka noqdo ayaan fursadda siini hallow star f m hallow star f m walaal soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal
waa aadan kor oo joogo mandera soo dhowow aadan
waan dhawaay walaalkay waa mahadsan aha
marka raila odinga regadi gachagu ee madaxweynaha ku-xigeenka mhm
asaga waxaa codsanaya ina sidoo ruto camal haddii ninkan eh, raila iyo ruto isi salaamaan in qadki ka baxan ka cabsanaa waan gartay
marka haddii hadda fastore inta wadahadal la galinay aqoonso wax wax noocaas haddii sheegaya hadalkan horta culays kale unbaa saara moogi waxa
waan gartay waan ka xumahay dhegeystahaasi dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka hallow star f m
halow soo dhowow
waxaa weeye odacala soobey laakiin qadka inaad igu goyso maahan ma garat walaal barnaamij maxaa yeele dadka dhan ba waa dhiibanaya midka dhahaya raila oday weye wax loo dhiiba maxay tahay asaga
barnaamijka ka qayb qaada hadda waxaan ka hadlaynaa in uu eh, si cad markaasi uu u sheego inuu aqoonsan yahay
qof si cad u sheegaya ma jiro ilaa la wada hadlo haye oo wadahadal saxa uu yimaado cid u sheegaysa ma jirto la furo saafa waan gartay markii saafa la furo haddii inuu guulaysto saafada gudaheeda ay ka soo baxdo Mhm.
yes hadday ka soo bixi weydo lama aqoonsanayo haye cid yeelaysana ma jirto mana lagu qasbi karo dadka eh, maaragtay mucaaradka Eh, cid ku qasbi karto iyo waxa ku ku- waa loo- loo- ku laasiminayana ma jirto inuu inay dhahaan waa aqoonsana marka hore haye marka maxay u dhimi kartaa wada hadallada
wadahadallada waxay u dhimi kartaa hadday dhahaan hana la aqoonsado
Mhm.
oo sawtay lahay waa noogula dhawaaqay oo intaasoo milyan baan helno annagaa dawladdiiyo sawtay lahayeen ma aad baad u mahadsan tahay waxbay u dhimaysaa maxaa yeelay eh, waxaa weeye anaga annaga ma dhahayna madaxweyne weeye hadeer xilliga aad baad u mahadsan tahay Eh, intaas ayaan ku dhaafaynaa qaybta dhegeystayaasha aan soo qabta adeegyada barnaamijka qaybta ka ah. ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka ee xogtayadu waa in aan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga wada faydaystaan safaricom dhegeyste waxa ay ka garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adiga oo gurigaaga joogo waa goormee haddii dhegeyste waa marka aad haysato telefoonka casriga ah dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kuugu talagashay maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay in aad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa 2 g b dhata ah ama laba g b oo dhata ah iyo isticmaalka khariiradda google ee bilaash ah intaba waxaad ku helaysaa dhegeysta boqol shilin oo keliya keliya garaac dhegeysta xidig afar afar afar waa aniraada xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash dhegeyste si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo aad ka tixraacaysid si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo sidoo kale boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapska ah kadib dhegeysta xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo ebir oo ah adeega internetka aad markaasi u baahnayd khariiradda google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoonan wakhti kaa lumin sidoo kale dhegeyste waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ah ee ramadaanka inaad dhegeysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama qalabkii ama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado dhegeysta oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adiga oo gurigaaga joogo dhegeysta maantaba garaac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo sidoo kale boqol m b oo dhanka adeegsiga google maabka ah ee ka faa'iidayso shirkadda safaricom ayaa dhegeystow kuugu tala gashay adeega kale ee dhegeysta barnaamijka qaybta ka ah geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadkan waa sanadkii labada kun labaiy labaatankii malaayiin qof oo ku nool gudaha kenya soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya ayaa guryahooda isaga cararay iyagoo raadinayo biyo hoy iyo sidoo kale cunto hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goob waliba ama goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse unhcr waxay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka unhcr ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste mala socotaa in dhibcahaaga bonga pointka aad ku caawin karto qoysaska abaartu ay saamaysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato dhegeysta abaarta daran ayaa waxay aad u saamaysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxayna dadkaasi ku qasabta inay isaga soo hayaamaan iyaga oo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointka ee safaricom haddaba dhegeyste ku dhufo star one twenty six hash ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa lipana bonga point kadibna paybill ayaad dooranaysaa kadib waxaad gelinaysaa business number oo ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waxaad gelinaysaa star f m kadibna waxaad gelinaysaa cadadka bonga pointka kadibna dhegeysta waxaad gelinaysaa pinkaada ayaad gelinaysaa ama number sareedkaada waa bonga point marka aad dirayso haddii aad rabto lacag inaad mpesada ugu dirtana empesa paybill ayaad dhegeyste tegaysaa waxaad kadib gelinaysaa paybill number oo ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna star f m ayaad gelinaysaa dhegeyste ka qayb qaado oo fadlan ku deeq dhibcaaga bonga pointska dadka ay abaartu saamaysay hay-adda u n t r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan gobol walba ama goob walba ilaa iyo boqol iyo soddon iyo toddoba dal ayayna markaasi ka howlgashaa dhegeyste ee ka qayb qaado oo ka faa'iidayso adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto xilligan lagu guda jiro dhegeyste bisha barakaysan ee ramadaan ku afuur k f c jamhuuyka waa digaaga macaanka badan ee k f c ee adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelina goobtaad joogta ay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonayso inaad ka farxiso dalba k f c jamhuuyka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin k f c jamhuuyka markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaag ah sagaal garabka digaaga ah iyo toddoba jibsiga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuuyka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid a dhegeyste k f c islii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo k f c harlingam k f c digaagteeda aadka u macan waxaa lagugu keena albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo adigoo wacaayo eber toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama laanta k f c ee kuugu dhow dhegayste maantaba ka dalba oo markaasi dalba haddaba dhegaysta ayaan fursad siini si uu markaasi u noqdo guulaystaha adeega k f c jomooyinka dhegaysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan hal dhegaysta ayaan siini hallow star f m soo dhowo walaal magacaaga meeshaad naga soo wacda waan ka xumahay dhegeystahaasi waan ismaqli kari wayna dhegeystaha kale ee qadka ku jira hallow star f m dhegeysta soo dhowow isna mahayo dhegeystahaasi xigaha aan siiyo si markaasi uu uga faa'iideysto uu u noqdo guulaystaha maanta ee adeega k f c amaba k f c hagaag isna ma haayo qadkii ayuu ka baxay walaal soo dhowow hallow star f m hallow magacaaga walaal hagaag dhegaystow si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo aad u noqoto guulaystaha k f c waxaan kaa codsan raadaha inaad ka damiso dhegaystay raadiyaha oo kuu shidan isma maqli karayno walaal soo dhowow walo waa ku salaamaya iwo waa fiicanahay walaal halkeed naga soo wacda waa dhagaxley aan kaasoo wacay mataqaana magaalada dhagaxley cabdi cabdulahi cabdi cabdulaahi dhagaxley aad buu u mahadsan yahay qadka ayaa ka gooyay dhegeystaha kale ee doonaya inuu barnaamijka qayb ka noqdo ee adeega k f c hallow star f m dhegeyste soo dhowow walaal raadiyaha iska dami magacaaga walaal halkeed naga soo wacda hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi ee barnaamijka doonaya inuu qayb ka noqdo adeega k f c ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadka ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegaysta waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga joogo waa goormee haddee dhegayste waa marka aad haysato telefoon casri ah ama telefoonka casriga ee smartphoneka dhegayste si aad uga faa'iidaysato adeegga internetka ee safaricom ay kugu talgashay maadaama bisha barakaysan ee ramadaan lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda adeegga internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaata ah iyo isticmaalka qariiradda google oo bilaash ah inta waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya dhegayste waxaa laga yaabaa in eheladaada inta badan ay ku jiraan qurbaha oo aad og tahay qurbahana dadka wacitaan caadi e lama wacee dhanka internetka ayaa laga wacaa oo whatsappka ayaad ka wacaysaa oo qadka ayaad ka wacaysaa sidaas darteed safaricom laba g b oo dhaato ah ayay kugu talagashay isticmaalka qariiradda google oo bilaasha intaba keliya waxaad ku helaysaa boqol shilin haddaba si aad uga faa'iidaysato dhegaysta ku biir adeegaasi maanta oo garaac star five four four hash ayaad garaacaysaa si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegayste oo aad ka tixraacdid ama tixraac aad u hesho laba g b oo dhaato ah oo iyo sidoo kale boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapka ah dhegayste ama google maps kadib dhegaysta xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo ah adeega internetka oo aad u baahneed dhegayste ku biir dhegayste khariiradaha google ee m b free si aad markaasi u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoonan wakhtiga kaa lumaynin sidoo kale dhegayste waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee aad ramadaanka inaad dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama galabkii afur ay diyaarinayaan tartiib adeegan qaado oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan ee guriga joog adigoo gurigaaga jooga maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad dhegayste maantaba uga faa'iidaysatid dhegaystow oo tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google-ka aad dhegayste maantaba ka faa'iidayso aan fursadda siiyo dhegaystaha si markaasi uu uga qayb qaato kuguulaysiga k f c waan ka xumahay dhegeystahaasi dhegeystaha qadka ku jira walaal soo dhowo magacaaga hallow star f m wacalaykum salaam walaal magacaaga meeshaad naga soo wacday salma cabdiraxmaan ifo waan ka xumahay dhegeystaha kale hallow star f m soo dhowo dhegeyste hallow star f m hallow star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal hallo star f m hello hagaag ma haayo dhegeystahaasi qadkii ayaa ka baxay isna waan islaanahay ka faa'iidayso dhegeystee barnaamijka qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanna soo gaarnay goordhow markaasi barnaamijka ayaan soo afmeeri si dhegeystayaashu ay qayb uga noqdaan barnaamijka hogaankista dhegeystaha ugu dambe ayaan fursadda u siini si markaasi uu qayb uga noqdo hallo star f m dhegeyste soo dhowow star f m hello walaal soo dhowow magacaagii meeshaad naga soo wacdo
cabdi gaarisa cabdi gaarisa soo dhowow cabdi cabdi soo dhowow walaal hallo hagaag cabdi ma haayo dabcan isna qadkii ayuu ka baxay adeega barnaamijka haddii aan soo qabtay marka hore dhegeyste ma la socotaa dhegeyste in dad badan ay soo barakaceen fadlan afuri walaalkaaga sooman waxaa jira walaalaheen oo barakacyaal ku ah deegaanka modika ee magaalada gaarisa waxaa ku goya afurkii iyadoo tobankii dambe hadduu eebbi idmo berri ay bilaabanayso ma haystaan waxay ku afuraan adigana laga yaabaa inaad cunnada soo hartay aad xoolaha siinayso waa kii ugu roon amaba aad daadinayso caawa ayaa lacag ururin loo samayn doonaa saacaddu markay tahay siddeedda fiidnimo waxaa marti ku ah barnaamijka lacag ururintan oo dhanka facebookga si toos ah aad ugala socon karto maamulaha madarasada khadiija sheekh ismaaciil cali dhegeyste adigana ka qayb qaado oo afuri walaalkaaga sooman qof waliba waxuu awoodo ha yaraysanin lacagta qofba intuu awoodo tobankii dambe waaye wax la bax dhegeyste waad garanaysaa muhiimadda ay leedahay in qof sooman la afuriyo waxaad ku soo hagaajin kartaa gargaarkiina embesa baybill oo baybill nambarkana uu yahay waa ama siddeetan iyo sagaal saddex iyo toban eber eber account number waa lixdan iyo toddoba lix boqol siddeetan iyo sideed ama sixty seven six hundred eighty eight kadib geli lacagta kadibna nambarkaaga sirta ah afuri walaalkaaga sooman oo hel ajir la mid ah qof sooman iyada oo aan ajirkaaga laga nusqaaminaynin dhegeyste adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto dhegeyste ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada ee macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga jooga dhegeyste waa goormee hadde waa marka aad haysato telefoonka casriga ah ee smartphone-ka loo yaqaano dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kuugu talagashay maadaama ramadaanka lagu jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google-ka oo bilaasha inta waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya keliya garaac dhegeyste star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysato ee adeega ay dhegeysta safaricom kugu talgashay ka tix raac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo boqol mb oo dhanka adeegsiga google mapska ah kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo ah adeega internetka ee aad u baahnayd khariirada google map oo firi ah si aad ugu hesho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel walba oo adigoonan wakhti kaalumin dhegeysta sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama qalabkii ama galabkii afurka la diyaarinayo tartiib adeegsa oo adeegan qaado dhegeysta oo youtubeka ka baar sida loo sameeyo ama loo kariyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga joogo maantaba garaac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tix raac si aad u hesho laba g b dhata iyo boqol mb oo dhanka adeegsiga google maabka a dhegeyste guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeri barnaamijka hogaankista anigoo anuur maxamed ee idinla socodsiinaya barnaamijka waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina sidaas iyo nabadgelya intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisxig maalinka berri hadduu allah awoodda le ogolaado waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal